asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubinta aan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey dagaalada iyo duqiimaha yuhuudda ee ka wadamarinka goodoonsanay khaza waxaan maanta oo khamiis ah dankankaanu ku beegan maalinkii lixdan iyo koowaad oo xiriir ah aan warbixinteenna maanta idinkugu soo gudbin doonaa duqiimo afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza dagaallo xoogan oo lagu jebiyey askarta saainada yuhuudda iyo taliyaha guud ee ciidamada maamulka gumeystaha yuhuudda oo sheegay inay sii wadi doonaan dagaalka marinka khaza islamarkaana aysan joogsan doonin ilaa ay ka gaadhaan halkii ay ku sugan yihiin maxaabiistooda haddaba aan ku horeyna duqaymaha ciidamada gumeystaha yuhuudda waxay duqaymo kala duwan oo xagga cirka ay ka geysteen deegaano ku yaala marinka khaza waxaana ku shahiday duqaymaha sadaad u fara badan oo barakacyaasha reer khaza halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaadheen kuwo kaloo aad u tiro badan wararkii naga soo gaaraya magaalada khaza waxay sheegayaan in xaafadda sheekh ridwaan oo ka mid ah xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada khaza ay ciidamada yuhuudda duqeyn aad u xoogan ku beegsadeen guri halkaasi ku yaala oo ay degan yihiin dad shacab oo aan waxba galabsan waxaana halkaasi ku sheeday siday wararku tilmaamayaan dad badan oo shacab riid ah halkii ay jiraan kuwo kaloo soo gaadheen dhaawacyo kala duwan sidoo kale ciidamada yuhuudda waxay duqeymo kuwa la mid ay ka geysteen guri kaloo ku yaala xaafadda zeytuun ee dhacda isla magaalada khaza waxaana halkaasi ku sheediyay sida ay tabinayaan warbaahinada falastiiniyiinta shan ruux oo shacabreed ah halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaarheen kuwo kaloo fara badan duleedka magaalada khaanuunis ee koonfurta marinka khaza dad barakacyaalla oo tiendhooyin halkaasi ka taagtay ayay ciidamada yuhuuda duqeymo xoogan la dhaceen waxaana halkaasi ku sheeday tobannaan ruux halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaarheen kuwo kaloo du fara badan guri ku yaala xerada nuseyraad ee bartamaha marinka khaza ayay ciidamada yuhuudu ka geysteen duqeyn kaloo aad u xoogan oo xagga cirka ah waxaana duqeyntaasi ku sheeday dad badan oo shacab ah halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaarheen kuwo kale sidoo kale ciidamada yuhuudda waxay duqeymo aad u xoogan ka geysteen isbitaalka kamaal cadwaan ee magaalada beetlaayi iyo waqooyiga marinka khaza waxaana halkaas ku sheeday dad badan oo shacab ah halkii ay jiraan kuwo kale oo soo gaarheen dhaawacyo kala duwan laba duqeyn oo aad u xoogan ayay sidoo kale ciidamada yuhuuddu ka geysteen xerada jabaaliya kuwaasoo ay ku bartilmayseen dad shacab oo aan waxba galabsan waxaana halkaas ku sheeday sideed ruux oo shacab riid ah halkii ay jiraan kuwo kaloo aad u fara badan oo dhaawacyo kala duwan ay soo gaarheen waddada almansuur oo ku taalla magaalada khaza guri ku yaala ayay ciidamada yuhuudda sidoo kale ka geysteen duqeyn bahallimaa oo aad u xoogan waxaana halkaas ku sheeday qaar ka mid a qoyskii deganaa gurigaasi halkii ay jiraan kuwo kaleo soo gaarheen dhaawacyo kala duwan iskugeyn duqeymaha dhacay maanta waxay wararku sheegayaan inay gaarayeen dadka ku sheeday ilaa afartan sideed ruux oo shacab ah kuwaasoo soddon iyo saddex ka mid ay ku shahiideen duqeymo ka dhacay waqooyiga marinka agaasimaha guud ee isbitaalka alcawda doctor maxamed saalax ayaa wuxuu ka dhawaajiyey heerka uu leegyahay dhibaatooyinka ay la kulmayaan ciidamada yuhuuda ayaan wuxuu ku galay isbuucyo kahor isbitaallo ku yaala waqooyiga oo ay ka mid yihiin alcawda iyo alindunuusi wuxuuna sheegay agaasimaha in ciidamada yuhuuda si guud u go'doomiyeen isbitaalka islamarkaana ay rasaas la dhacayaan maatida halkaasi ku sugan iyadoona duqeymo xoogan oo xagga cirka ah iyo kuwa dhulka aysan meesha ka marnayn waraysi la yeelatay shabakadda wararka aljaziira ayaa wuxuu ku sheegay in ciidamada yuhuudda ay duqeeyeen guryo tiro badan oo ku yaala agaagarka isbitaalka islamarkaana ay halkaasi ka geysteen xasuuqyo kala duwan oo dad badan ku shahiideen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen waxaana uu adkeeyeen xaalka isbitaalka uu yahay mid aad u adag gumaystaha yuhuuddana uu diidan halkaas la soo geliyo wax gurmada oo ku aadan daawooyin iyo wafuudda dhakhaatiirta ee dibadda ka imaanayo markii uu hadlaya dhakhtarkan ayaana waxaa si aadan loo maqlaya dhawaqa rasaasta iyo gantallada ay ridayaan ciidamada gumaystaha midaasi oo daliil cad u ah waxa uu doctor maxamed saalax uu ka sheegaya agaagaarka isbitaalka iyo dhexdiisa intaba hadalka agaasimaha guud isbitaalka alcawda ayaana wuxuu ku soo aadayaa iyadoo isbuucyo la laayahay agaasimaha guud isbitaalka kamaal cadwaan doctor xasaam abuusafiya iyo boqolaal dhakhaatiir oo ay ciidamada yuhuudda ka qafaasheen gudaha isbitaalka kamaal cadwaan iyagoo aan ilaa yimi kameel lagu ogeen inay shahiideen ama inay nool yihiin aan la xaqiijin karin waxaana weli halkooda ka sii socda gumaadka xushlimada ay ciidamada yuhuudda ka wadaan marinka khaza islamarkaana ay ku beegsanayaan shacabka abriyadii aan waxba galabsan kuwaasoo ku dhaqan deegaanada kala duwan ee qidaaca khaza haba ugu darnaata duqeymaha milatari ay ciidamada yuhuudda ka wadaan waqooyiga marinka maadaamaay halkaasi ciidamada yuhuudda ka wadaan xasuuqi sifsifeen ah oo ay kula kacayaan abriyada reer khaza xasuuqyo aad u daran oo ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen deegaanadii xaafada ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaana waxay sababeen istishaadka tobannaan ruux iyo dhaawaca kuwo kaloo tiro badan guud aan xasuuqay ciidanka yuhuuddu geysteen saacadii lasoo dhaafay ayaana waxay gaarayaan ilaa iyo la xasuuq kuwaasoo ay ku shahiideen ka badan konton iyo kow ruux oo shacab ah halkii dhaawacyo kala duwan soo gaareen ugu yaraan toddobaatan sideed ruux oo kale iyadoo xusid mudan tahay in wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka khazi ay shaaca ka qaaday in tobanaan ruux ay ku hoosxaniban yihiin burburka dhagaxaanta iyo biraha shubka hoostooda kooxaha gurmadkan ay aada ugu adag tahay inay halkaas ka soo saaraan oo ay badbaadiyeen dadka dhaawacyada qaba kuwa shuhadadana ay ka soo saaraan dhagaxaanta hoostooda maadaama aysan haysan qalab aad u taya wanaagsan oo hawshaasoo dhan fududeynayo duuqiimaha yuhuuddana ay isdabajoog yihiin islamarkaana ay si gaar u beegsanayaan dadka gurmadka ah tirada guud ee shuhadada muslimiinta tan iyo sanad ka hor markii uu bilowday dagaalka khaza waxay haatan maraysaa in ka badan afartan iyo shan kun sagaal boqol soddon iyo lix ruux halkii dhaawacdana marayaan ka badan boqol iyo sagaal kun laba boqol toddobaatan iyo afar ruux oo kale tani ayaana waxay ka dhigan tahay muddo shan iyo toban bilood oo u socdo dagaalka marinka khaza ay ciidamada yuhuudda si isku mid a u duqeynayeen min waqooyi ilaa iyo koonfur bari ilaa iyo bartamaha waxaana maalmaha iyo saacadahayna soo aadan suurtagal ah inay kororto khasaaraha dhimashada iyo dhaawac dadka reer khaza maadaama ay weli socdaan duqaymaha yuhuuddana si arxandara u beegsanayso dadka barakacyaasha ah geesta kale kooxaha muqaawamada falastiin ayaa waxay weeraro kala duwan ku beegsadeen ciidamada cadowga yuhuudda ee duulaanka gardarada ku soo qaaday deegaanada kala duwan ee marinka goodoonsan ee khaza gumaadka iyo xasuuqa wuxuushnimadana halkaasi ka wadaa weerarada ay dagaalyahanada muqaawamada falastiin ku beegsadeen askarta yuhuuda ee iskugu jira kuwa toos ah duqamo loo geystay saldhigyadooda iyo deegaanadai xooga ku haystaan iyo weliba weeraro dhabagalla ah oo khasaaro badan u geystay gumaystaha dagaallo ka dhacay deegaana ku yaala marinka khaza islamarkaan lala beegsaday ciidamada cadowga ayaa waxaa lagu waramayaa in lagu diray askar aad u fara badan halka lagu dhaawacay kuwo kale saacadii lasoo dhaafaya maanta war ka soo baxay taliska militariga saynada yuhuudda ayaa waxaa lagu sheegay in dagaallo kala duwan oo ka dhacay marinka khaza ay ku waayeen askar kuwo kalena ay ku dhaawacmeen waxaana uu taliska carabka ku dhuftay in weerar dhabagalla oo loo dhigay guutada afartaniyo lixaad oo ka mid ah guutooyinka militari ee saynada yuhuudda looga dilay saddex askari halka looga dhaawacay kuwo kale oo ay qaar ka mid daayeen dhaawacyadooda kuwa halisaa askartaee dhaawacad culus soo gaarin ayaana waxaa ka mid ah sida uu sheegay taliska sargaal sare kaasoo ah hogaamiyaha guutada waxaana uu sheegay taliska in haatan loo kaxeeyo sargaalkan isbitaalka caafimaadda ee militariga islamarkaana la ogeysiiya dhaawiciisa ehelada sargaalka mana uusan bixin taliska militariga yuhuudda tafaasiilinta ka badan wargeeska iyo diicooda xaranoodda ee maamulka yuhuudda ayaana wuxuu daabacay warbixin uu ku sheegayo in taangiyadii gawaarida gaashaaman ee ciidamada yuhuudda ay ku hobteen weerarada kamaynada ay dagaalyanada muqaawamada falastiinku la beegsanayaan howdka marinka khaza iyo burburka dhagaxaanta hoostooda waxaana middaas sababtay dhigbax ballaaran oo gaaray ciidamada yuhuudda iyo sidoo kale burbur dhaqaale dhanka kale dagaalyahanada muqaawamada falastiin ayaa waxay gelinkii dambe ee maalintii shalay barahooda kala duwana internetka ay ku baahiyeen muuqaalo lagu soo bandhigayo weeraro nouci ah oo ay dagaalyanada muqaawamada falastiin ku beegsadeen ciidamada cadowga yuhuudda ee duulaanka ku yimid halkaasi muuqaalka oo soconaya qadar afar daqiiqo ilbiriqsyala ayaa waxaa si weyn loogu soo bandhigayaa weerarada ay dagaalyanada muqaawamada falastiin ka fuliyeen bariga magaalada jabaaliya waqooyiga marinka waxaana bilowga muuqaalka la arkayaa kaamirada alkhasaamnay si toosa u soo bandhigaysaa gaari mikraaf oo ay leeyihiin ciidamada yuhuudda islamarkaana ku sugnaa xerada jabaaliya gaar ahaan sida meesha ka muuqata dhagaxaanta burbari hoostooda dagaalyahanada muqaawamada falastiin ayaana gaarigan la beegsanaya gantaalka alyaasiin boqol iyo shan kadib markii uu gantaalka ku dhaco gaariga ciidamada yuhuudda waxaa hawada isku shareeraya qiic aad u daran kaasoo ka baxay gaariga middaas ayaana waxay muujinaysaa inuu basbilay gaariga gaashaaman wixii askari la socoteen ay u qaybsameen wax dhintayo wax dhaawacmaa intaa kadib muuqaalka ayaa isku rogayaa xarunta qorshanta howlgallada ee dagaalyanada muqaawamada falastiin halkaas oo lagu soo kala qaadanayo xog ku saabsan weerar lala beegsan rabo guriga ku sugan yihiin ciidamada yuhuudda waxaana la arkayaa dagaalyanada muqaawamada falastiin oo diyaargaroob waxa u galaya weerarka islamarkaana rakamanaya hubkii ay adeegsan lahaayeen kaamirada ayaana waxay markaan si cad u soo bandhigaysaa guriga ay ku sugan yihiin ciidamada yuhuudda ee bartilmaameedka ah waxaana guriga lala beegsanayaa gantaale kala duwan uu ka mid yahay gantaalka casriga ah ay farsameeyeen dagaalyanada muqaawamada falastiin ee loo yaqaana alyaasiin boqol iyo shan waxayna gantaaladaasi ku dhaceen sida muuqaalka laga dheehan karo qaybta hoose ee guriga waxaana weerarkaasi ku dhintay tiro ciidamo ah halkay dhaawaci kala duwan soo gaareen kuwa kalaadu fara badan gabagabadii muuqaalka waxaa lagu soo bandhigayaa diyaarad nooca saanka ah oo ay gacanta ku dhigeen dagaalyanada muqaawamada falastiin xilli ay yahayd mid howla basaslimo ka waday mandiqada waqooyiga khaza gaar ahaan jabaaliya diyaaradda ayaana si aadan loo dayactiray iyadoona loo ekisiiyey mid cusub waxayna kooxaha muqaawamadu sheegeen ee gacanta ku dhigeen dhammaan macluumaadka ay wadee diyaaradda oo ay ka dubtay waqooyiga marinka iyo saldhigyada ciidamada milatariga yuhuudda waxayna alqasam soo bandhigaysaa qaar ka mid ah macluumaadka ay sheegtay inay duubtay diyaaradani waxaana la arkayaa muuqaalada saanada yuhuudda iyo weliba kuwa ay ka dubtay waqooyiga qaar ka mid ah ugu dambayntii taliyaha guud ee ciidamada gumaystaha yuhuudda dhiigyacabka lagu magacaabo harti saliifi ayaa wuxuu ka shanqariyey inay sii wadi doonaan dagaalka marinka khaza ilaa ay dib uga soo ceshaan lahaystayaasha ku sugan qidaaca khaza ay gacanta ku hayaan kooxaha muqaamada falastiin hadalkan ayuuna yidhi ninkani kadib markii uu maalintii shalay booqasho ku tagay waqooyiga marinka si uu usoo indhendheeya xaaladda ciidamada yuhuudda ee waqooyiga marinka khaza isagoona kulmo la qaatay hogaamiyaasha guutooyinka yuhuudda ee ka dagaalamaya halkaasi sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay ciidamada gumaystaha yuhuudda waxaana uu yidhi haliifi isagoo ku sugan magaalada jabaaliya waqooyiga marinka ma istaagi doonno waan sii wadi doonnaa ilaaan ka gaarna halkay ku sugan yihiin oo aan ku khasabna inay dib u soo celiyaan dhammaan kuwa ay qafaasheen waxaana uu taliyaha ciidamada yuhuudda ku goodiyey inay dili doonaan falastiiniyiin aad u tiro badan kuwa kaana ay xili doonaan haddii ay kooxaha muqaamada falastiin dib u soo celin weyso laystayaasha yuhuudda ee gacanta ugu jira maxaabiista falastiiniyiintii hadda ku jira gacanta maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa waxaa lagu qiyaasaa inay ka badan yihiin toban kun iyo saddex boqol oo ruux kuwaasoo iskugu jira rag iyo dumar halka maamulka gumaystaha yuhuudasna uu sheegay in laystayaasha ka maqan ay ku qiyaasayaan boqol ruux oo keliya kooxaha muqaamada falastiin ayaana waxay shaacisay dhimashada tobannaan ka mid ah laystayaashaasi goodiska iyo hanjabaadan ka soo yeedhay madaxa militariga saynada yuhuudda ayaana wuxuu ku soo aadayaa xilli gudaha maamulka yuhuud uu ka soconayay shir wadatashi kaasoo looga arrinsanaya in dagaalka isirsifeynta ah iyo xasuuqyada joogtada ah ee ka soconaya khaza la joojiyo islamarkaana kooxaha muqaamada falastiin lala saxiixdo heshiis maxaabiis isweydaarsi iyo xabad joojin iyagu aan weliba xaqiijin wax ka mid a hadafkii ugu soo duuleen siyaasiyiinta ku safkaa netanyahu islamarkaana ku midoobay jeeqida dhiigga shacabka abriyada ee reer khaza ayaana aad u dhaliilaya kulmaadka go-aanka looga qaadanayo in la gaaro xabad joojin waarta islamarkaana la soo deeyo laystayaasha yuhuudda